wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan ayaa sheegaya in meydka nin muddo bil iyo bar lalaca laga helay guri ku yaala magaaladaasi dhacdadan oo ugub ku ah magaalada hargeysa ayaa si weyn u hadalhayaan dadka deegaanka sida ay wararku sheegayaan ninkan ayaa kir ahaan u deganaa guriga laga helay meydkiisa waxaana la lacaa muddo bil iyo bar ah ugu dambeyn meydkiisa ayaa la helay kadib markii la dareemay ur xoogan oo kasoo baxaya guriga taas oo dhalisay in baaritaan lagu sameeyo guriga qaar ka mid ahaa dadka deriska iyo dadka deegaanka oo dareemay ur xoogan oo kasoo baxaysa guriga ayaa ku horgeliyey maamulka magaalada kuwaas oo markii dambe gudaha u galay guriga halkaas oo ay ka soo saareen meydka ninka mid ka mid ah goobjoogayaasha dhacdadan ayaa warbaahinta u sheegay in dadka deegaanka ay muddo dheer dareemayeen ur xoogan oo kasoo baxaya guriga taas oo ugu dambeynta keentay in la ogaado in meyd uu ku jiro guriga waxaa lagu ogaaday gurigoo dhaqdhaqaaq laga waayey iyo ninkii markaa guriga kirada ka qaadi jiray oo asaguna markaa ninkan waayey markaa dabagal lagu sameeyey ayaa ninkan sidii lagu helay markaa waxaana helay oo ogaaday ninkii guriga ka kireeyey ee ahaa bilaalka ahaa markaa arrinku sidaasuu dhacay markaa ninkii oo adugu meyda oo googocay oo muddo yaalay ayaa meesha laga soo saaray maya keligiibu ahaa ninkan keligii baa guriga ku noolaa marka waxaa loo ogaan waayey qof keligii guriga ku nool buu ahaa marka qolkiisi macla sidii uu xidhnaa guriga hoosta ku xidhnaa gaadhigiisu sidii uu dhex yaalay marka arrinku wuxuu ahaa arrin dee qof keligii ninku guriga ku jiro maye adigu markii dambe waxaa la ogaaday ninkan inuu macaan lahaa inuu bas u dhintay oo wax markaa digitaan iyo waxba toona dee uu fuuqbaxaybo lafihiisii iyo dheecaankiisii unbaa meesha yaala waxaana weli socdo baaritaano lagu ogaanayo sababta keentay geerada ninkan iyo inay jiraan wax raad ah oo muujinaya in dil loo geystay iyo in kale maamulka magaalada ayaa sheegay inay wadaan baaritaano iyagoona ballan qaaday inay soo bandhigi doonaan natiijada baaritaanka marka ay dhammaystaan dhacdadan ayaa noqotay mid si weyn u saamaysay dadka reer hargeysa maadaama ay tahay dhacdo aan horey ugu dhicin magaalada taas oo keentay walaac ku aadan xaaladda amniga iyo sida ay dadku ugu dhiman karaan guryahooda iyagoo aanan muddo dheer la ogaanin